dhegaystayaal haatan ku soo dhawaada barnaamijkii cawayska washington iyo caashe ibraahim aadan
oobeyhidriya dhaqanku waa hubantidiini adiguna hablaha maanta waad ugu horaysaay halbowlaha wadnaha iyo bogaab ee qawrudaay oobeyhidriya dhaqanku waa hubantidiini adiguna hablaha maanta waad ugu horaysaay halbowlaha wadnaha iyo bogaab ee qawrudaay harkayga dardaarana ayaan ku hollinayaay ogow kacmaan ishaysan ogow isku ili waayay ogow gun mahaysadaay ogow kacmaan ishaysan ogow isku ili waayay ogow gun mahaysadaay ugooyaay gablada ugoyo gamuqasi ugooyaay gablada ugoyo gamuqasi
ramadan wanaagsan meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan waa mar kale iyo barnaamijka cawayska washington waxaan caawa idiin hayaa gabar ardayad ah oo fadeexad loo geystay darteed isu dishay goordhow ayaan idin maqashiin doonaa fadeexadaasi galaafatay nafta gabadhan oo shan iyo toban jir ahayd waxaan sidoo kale idiin hayaa qayb kale oo aad u xiiso badan oo ka mid ah waraysiga fanaanada weyn ee hibe maxamed waa mar kale iyo cawayska washington gobolka florida ee dalkan maraykanka ayaa gabar wax ka barata mid ka mida dugsiyada sare ee gobolkaasi waxa ay isdhaafisay nafteeda kadib markii dad aan weli la ogaan kuwa ay yihiin ay kula kaceen fadeexad ay xamili kari weyday taasoo ku kalliftay in ay isdisho fadeexadaasi iyo sida ay isu dishay ayaa waxaa nala wadaagaya jamaal axmed cusmaan oo barnaamijka cawayska washington ee caawa igala qaybgalaya gabadhan casho waxay isku dishay kadib markii sida la sheegay si qarsoodiyaha looga duubay muuqaal video ah lana soo dhigay snapchat mid ka mid ah aaladaha bulshada ay ku xidhiirto oo muuqaalo lasoo dhigayo sawiro kaasoo laakiin afar iyo labaatan saac uun ku jiraya kadibna si automatica u tirtirmaya gabadhan waa shan iyo toban jir waxaana lagu magacaabi jiray tovana holton waxay ka mid ahayd gabdhaha ku cusub iskuulka sare ee wiregrass ranch high school ee ku yaala wesley chapel ee florida marka sababta ay isku disheen waxaa laleeyahay qaar ka mid ah asxaabteeda gaar ahaan dadka ay wada dhigtaan iskuulka ayaa iyadoo ku jirta musqusha oo qabaysanaysa waxay ka qaadeen sawiro muuqaalo ah kadibna soo dhigay snapchat axaddii ayay dhacdadaasi dhacday arrintaasi waxay noqotay mid dadku ay aada u hadalhayeen oo si weynna dadku ay u daawadeen qaar ka mid ah iskuulka dadkii la dhiganayey iyo qeybaha online-kuna uu si weyn u soo galay marka gabadhaasi waxaa laleeyahay waxay samaysay markii ay arrinkaasi ka hor heshay saddex saac kadibba adduunku ma ay joogin way isdishay xaafadeeday timid hooyadeed waxbaba ma sheegin oo la yidhaahdo levan holton waxay ka qaadatay boorsada hooyadii ay dhashay waxayna kala soo baxday qori musqushay aaday halkaasi isku soo dishay ayaa laleeyahay sida uu wargeyska daily mail uu qorayo gabadhan waxaa la sheegay sida muuqatarta waxay isku dishay kolley markay xamili weyday fadeexadda gabadhaasi lagu sameeyey marka wargeysku innaba ma soo qaatay bal dadka laga yaaba inay muuqaalkaasi ka duubeen ma jirto ilaayo hadeertaan cid si rasmi ah ee gacanta loogu fiiqayo oo leeyahay kuwaasaa ka dambeeya oo magac ahaan la shaacinayo laakiin waxaa la leeyahay waxaa ka duubay qaar ka mid ah ardada ay iskuulka wada dhigtaan oo snapchatka soo geliya gabar ka mid a gabdhaha iskuulka la dhigto oo crystal bell la yidhaahdo ayaa qortay in gabadhan ay nolosheedu markaasi ka takhalustay oo isdishay kadib markii filimkan oo iyadoo qaawan ay ka duubeen qaar ka mid ah ardada iskuulka la dhigta waxaana la geliyey oo lagu ceebeeyey baraha bulshadu ay ku xidhiirto arrintan markii caasha ay soo baxday kadib ayaa dad ka caraysan dhibaatada gabadhan loo geystay waxay sameeyeen in sawirka gabadha ay soo qaateen waa sawirkeeda iska caadiga ah oona markan wax dhibaato ay jirin islamar ahaantaasina muujinaya in ay ka xun yihiin dhibaatada gabadhaas soo gaartay ayay dadku dad kale la sii wadaagayeen ilaa iyo shan kun oo jeer ayay facebook ku sheer gareeyeen ama dad kale la sii wadaageen iyagoo markaas diidaya dhibaatada gabadhaasi loo geystay waa gabarh weliba waxay ahayd markaas uu soo kacdo oo waxbarashadeedii oo dugsiga sare sanadkii ugu horreysay hadda galaysay ay ku jirtayba hooyada dhashay gabadhan leven holton ayaa waxa ay sheegtay in gabadheeda ay u dirtay musqusha si ay usoo nadiifiso galabtii axadda laakiin wax yar un kadib waxa ay aaday halkaa waxaana ay ku gargaraacday albaabka markii laga furi waayey laakiin markii gudaha ay u galeen ayay arkeen gabadhii oo musqusha isku dishay dhiig fara badan oo dhulka daadsan wayna garan weysay sababta laakiin wuxuu leeyahay wargeysku islaan kale oo eedadeeda ayaa markii ay facebook gashay ayay ogaatay dhacdadan inay jirto gabadhan muuqaalkeedii lagu baahiyey baraha bulshada gaar ahaan snapchatka marka taas iyagun baa markaa isqabadsiiyey labada sheeko ayagaa sidaas isu qabadsiiyey waxaana ay sheegeen in ay arrinkaasi ay doonayaan inay cadaalad helaan oo ay ka dalbanayaan booliiska iyo waxyaha kale amniga in arrinkan wax laga qabto ninka booliiska haysta oo la yidhahdo e d denlis ayaa wargeys la yidhahdo tampa bay times la hadlay isaguna wuxuu sheegay inay baarayaan arrinkan isaga ah islamar ahaantaasina ay soo gaartay dhibaatada gabadhaasi yar la gaarsiiyey oo uu sheegay inay tahay mid aad iyo aad looga xumaado caadiyanna muuqaalka gabadha meesha la geliyey snapchat wuxuu ku jirayaa afar labaatan saacadood muuqaalada caadi loo geliya isaga istuuray markaa afar labaatan saac kadib wuxuu u tartilmayaa si automatic ah laakiin dadku waxay samayn karaan aan leeyahay screenshot waxa la yihahdaa jiro oo ay ka qaadayaan kadibna waxay ku save garaysanayaan mobilkooda oo siday doonaan u isticmaali karaan taas ayaan dhibaatada ugu weyn ahayd marka gabadhan sida muuqata fadeexadaas ayay xamili weyday oo sida ay isu dishay marka marka ma moodaa marka loo soo noqdo jamaalow dhinacan aaladahan casriga ee hadda soo baxay sida smartphonenadan hadda la sitoo kale oo telefonadan caqliga leh in ay sahlayaan in qofka si fudud loo fadeexayn karo aad iyo aad teleefonadan wax badan ayaa ku jira aalado badan oo dadka badankood aysan aqoon isticmaalkooda laakiin dhibaatooyin fara badanna ka dhalan karaya haddaan sidii loogu talagalay loo isticmaalin waxaa ka mid ah kaamerooyinkan sawirada qofka hadduu telefoonkiisa asoon joogin asoon ogeyn buu sawir intuu iska qaado ayuu asoon ogeyn sidoo kale facebook kusoo sheergarayn karaya mar waa sawiradii ugu jiray telefoonka o telefoonka ugu jiray ha sidoo kale wuxuu samayn karaa in muuqaalo uu sameeyo marka waad sidaa sheegtay wuxuu leeyahay dhibaatooyin fara badan qofkana waa mar kasta waxaa wanaagsan inuu ka feejignaado kuwa loogu talagalay iska dhaafa kuwa aadan ku talagelin baa kaa fakan kara mararka qaar waa sidaas kuwa aadan ku talagelin ayaa kaa fakan kara oo geli kara facebook ama qeybahan kale bulshadu ay isticmaasho ay ku wada xiriiraan hadduu telefoonka internet leeyahay oo inta badan telefonadan smartphones dadku internet ay ku xirtaan wuu leeyahay asoo jaabkaa ku jira ama meel kale ku jira ayuu maaragtay hadduusan xirnin wuxuu maaragtay adoon ogeyn isagaasmaamulsagaas maamulay waa dhibaato inteeda lageedan marka waa midi lama afle intay tarayaan iyo intay dhibayaan waa waa labada dhinac way leeyihin waad aragtaa gabadha dhibaatada loogu geystay snapchatkani arrintan darteeda
samadan wanaagsan mar kale waxaad la socotaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga v o a dowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay waxaan barnaamijkan caweyska washington idinku maqashiiyey waraysi xiise leh oo aan xaruntan v o a ee magaalada tan washington aan kula yeeshay fanaanada weyn ee caanka ah ee hibe maxamed oo nagu soo booqatay xaruntan caawana waxaad ku soo dhowaataan qayb kale oo xiise xambaarsan oo ka mid a waraysigaasi hibe adna sibqu dhaafiyo salaan guud hay joogteen adna sibqu dhaafiyo salaan guud hay joogteen sideetay imaan soo dhawaate adna sibik u dhaafiyo salaan guud hay joogte adna sibik u dhaafiyo salaan guud hay joogte sidatay imaado intaad soo dhawaate
sabab kale waa hees aad u dheer beydad badanna way ku jiraan waa dhowr beyd bay ka kooban tahay ilaa afar saan qiyaasayo oo midba kan kale uu ka daran yahay tusaaloo kale anigoo kuu sugayo kuu taagan suurinkaad sahli igu sahli ugu dhaaftay da way dhacdaa markay gabadhii iyo wiilkuba ay yar yihiin marka ma jacayl way ahayd mise waa jacayl waa jacayl waa jacayl wax oo dhan waa jacayl haye marka aniguna waa heesihan caanka ku noqday sabab kale aad baa loo iyo jecel rako iyo laalay iyo Daalo ku dar.
Da- daalo waa heesi irkay geeyeen magaca weyn ku helay bay ka mid ahaa aad iyo aad malaha waa xilligaad cartamaysana way xilligaan tahay arkamayeen cusee awgana nuuray ii bixiyey bay ahayd.
aad iyo aad midabkaaga sagalkee sayba roobad moodiyo saqarorka kugu yaal midabkaaga sagalkee sayba roobad moodiyo saqarorka kugu yaal surataada oo qudha masiirteena duunyada hadda isinaate surataada oo qudha masiirteena duunyada hadda isinaate adna sidigirmaanba tacdo ku yaalo adna sidigirmaanba tacdo ku yaalo seera furmaayo ina soori weyde adna sidigirmaanba tacdo ku yaalo adna sidigirmaanba tacdo ku yaalo seera furmaayo ina soori weyde Sabab kale amadine, sabab kale amadine, runtaadi habeenadan waan ka seexan waayo, seedahadi goyse. sabab kale amadine, sabab kale amadine, runtaadi habeenadan waan ka seexan waayo, seedahadii anigoo ku sugayo ku taagan surinkaas sahaliigu dhaafte anigoo ku sugayo ku taagan surinkaas sahaliigu dhaafte
qalabkii aad sidataa sirtadii ogaade markaad siisay nacabkay qalabkii aad sidataa sirtadii ogaade dallankaad kuushay sare kuma dhirayo dallanka aad kuushay sare kuma dhigayo samaniyo
daaloo kale waa hees samadaa samadaas maraysay haa waxaan markaa ma buurta daalay toos uga hadlaysay bas waa buurta- lagu halqabsanay maya daalay ammaanaysa daalo buurta daalayba ammaanaysa oo aada u qurux badan runtu siday tahay marka taas uu ku dhigdhigay iyo weliba dhulka la xidhiidho oo dhan ee daale iyo inta la xidhiidho oo dhan buu ku ammaanay markaa waa dal jacayl dal jacayl weeye iyo dalxiis oo kale oo tusaalaha uu soo qaadanaya daalo oo tus felayo mayay tumay arooriyo Waa way cad.
cadceed tahaniya timi nin joogii ilaa ay jooggaagoo kale qo- qorraxdu markay cusub tahay ah barqadii joogtay haa malaha.
tilmaankan ku raacsee indhuhu tabanayona waxay iga teganay tani taageero laba ruux siday tahay waxgarashada qofunbaa tukubiye waaw markaa sidee sidee buur uga hadlaysa marka waxaad waxay u moodaa hadlaysaa inay jacayl ka quruxdii- hadlayso quruxdii buurtaasi lahayd baa qof lagu maslaya waxaa quruxdaas iyadoo daalo roobkii iyo maaragtay dharabku tabiqayo oo cadceed yari soo baxday quruxday halkaasi leed oo kalaad leedahay
hees waxay ahayd hibo aada u sarraysaa marka adiga markaad aan kuu soo noqda dhowrkaa hees haddaan carabka ku dhufanay daaloo kale laga sabab bixi kale maayo caashay haddaan caawa dhan soconna hadeerna waa adigii weydiinaya si dalxiiska ee muxuu ahaay aniyo cigaal ee, ee, muxuu ahaay, ee, ee, dib ma u gocatay gacanlo dib ha- dib ma u gacatay gaclayo waa waa heestan usoo noqon doono laakiin Ha.
afartan hees markaad fiiriso daalo iyo rako iyo sabab kale iyo laalays haa teed ka midaad kala bixi lahayd afartaas wallaahi waa arrin culus mid weliba ujeedda waxay ka hadlaysaa aan la taaban karin haye marka dee waan jahwareere mid walba waan jeclaa
dhegeystayaasha haddii iyagaa kala doortaan haddii qudheeda la yidhaahdo anigaas haddaad maanta ii dhiibto ma kala dooran karo haa heesta wada isu dhigma isu dhigma midbatan kaley ma Haa.
maaragtay u dhigantaa Aha.
barnaamijka caweyska washington ee caawana waxaan guud ahaan ku soo xirayaa heesta halkudhegeedu yahay kabuldheh oo ay wada qaadaan hibe maxamed iyo fanaanka saalax qaasim intaan mar kale iska maqlayno waxaan dhammaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo dad baan jiraa kuoo kacbadkow adaaliga bilaaya la fadhiyay dad baan jiraa kuoo kacbadkow adaaliga bilaaya la fadhiyay intan kada loo basadaaba haddana kan badhuubisadaayay badaaday intan kaga loo badsadaabaan haddana kama dhuubisadaayay lokaalay jacaylkii aan ka badayba ka sheegay intu fadhiistay jacaylkii aan ka badayba ka sheegay intu fadhiistay anigu kadiyo xanuunka walaayba iga baxay inta igu sii kordhayo fikrisku igu hayaayo anigu kadiyo xanuunka walaayba iga baxay halbaan kala awr sudhaaye dalkoobe
Oh,